asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeennii taxanaha ahaa qaybtii shanaad waa qaybtiisii shanaad oo aan maanta kusoo qaadanayno qodob muhiima islamarkaana ku saabsan muhiimadda ay leedahay maamul daadejinta iyo sidoo kale dowlad wanaagga oo aan maanta kaga hadlayno barnaamijka waxaa dabcan marti inoogu ah brofesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed oo ah qabiir sare oo dhanka maamul daadejinta iyo dowlad wanaagga maamul daadejintu waa nidaam dowladeed oo awood waa awoodda iyo sidoo kale mas-uuliyadda maamulka loogu wareejiyo dowladda dhexe waa looga wareejiyo dowladda dhexe loona wareejiyo maamullo hoose sida gobollo iyo degmooyin ujeeddada maamul daadejintu waa in la dhowro baahiyaha bulshada la hubiyo in adeegyada dadweynaha ay si hufan oo deg deg ah oo cadaalad leh loo gaarsiiyo shacabka nidaamkani waxa uu gacan ka geysanayaa xoojinta dimuqraadiyadda kor uqaadida ka qaybgalka bulshada iyo sidoo kale hagaajinta isla xisaabtanka maamul sidoo kale maamul daadejintu waxay door muhiima ka ciyaartaa horumarinta dhaqaalaha iyo sidoo kale xasiloonida siyaasadeed iyo dhismaha dowlad ku salaysan rabitaanka shacabka waayahay saan hore idinkugu sheegay dhegeystayaal barnaamijka waxaa marti ugu ah brofesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed oo barnaamijyadii hore ee taxanaha ay soo socdeen si weyn noogala qeyb qaatay islamarkaana door muuqda ka qaatay brofesore waa kusoo dhaweynayaa marka hore marka xigta waa maxay faa-iidooyinka maamul daadejintu ay u leedahay bulshada heer degmo
bismi llahi raxmaan raxiim waad mahadsantaha cabdirasaaq maamul daadejinta sidaan usoo sheegnay waxaa weeye wareejinta awoodaha iyo mas-uuliyadaha lagu wareejinayo dowladaha hoose si adeega as-aasigii uu ugu dhowaado shacabka ama bulshada rayidka faa-iidooyinka ayay leedahay maamul daadejintu aada bay u fara badan yihiin laakiin haddaan iska dul istaagno qodobo waxaa ka mid ah adeega as-aasiga ah ee lagama maarmaanka u ah nolosha oo loo bulshada labo isla xisaabtanka iyo dahfurnaanta dowladaha hoose oo sare u kaca sidoo kale waxay dhiiro gelisaa maamul daadejintu ka qaybgalka bulshada ama ka qaybqaadashada bulshada sida haweenka iyo dhalinyarada waxaa kaloo door muhiima ka qaadataa nabadda xasiloonida iyo weliba kahorda ka hortagga khilaafaadka waxay doo muhiima ka qaadataa dhismaha iyo awoodaha fulin dowlada hoose waxaa kalay dooda ka qaadataa horumarka dhaqaalaha ee dowlada hoose waxaa kalay door muuqda ka qaadataa xoojinta midnimada qaran marka muhiimadda maamul daadejintu ay leedahay marka loo daadejiyay dowlada hoose ee awoodaha waxaan ka xusayaa hadda intaa qodob sheegay walow ay aada oga badan yihiin
waa tahay brofesor aad ay u mahadsan tahay sida aad si guud saraxadda noogu siisay faa-iidooyinka maamul daadejintu ay leedahay bulshada heer degmo marka sidee maamul daadejintu uga qayb qaadataa bixinta adeegyada asaasiga ah
waa mahadsanta cabdirasaaq maamulka marka la daadejiyo oo wasaaradaha hay-adaha dhexe ay u daadejiyaan degmada degmadu waxay bixinaysaa adeegii aas-aasiga nolosha u ahaa ee aan laga maarmin ee heer dowlad dhexana inay u doontaan waxaa ka mid a biyaha waxaa ka mid ah caafimaadka waxaa ka mid ah waxbarashada nadaafadda iyo dhismaha waddooyinka kuwaasoo dhammaantood waxtar aas-aasi ah u leh bulshada maadaama go-aanadii lagu gaara in lagu fuliyo howlahaas ay degmada gacanta ku hayso
waa tahay marka markay noqoto marka howlaha si guud waxyaabaha asaasiga ah sida biyahoo kale waxaan hore usoo sheegnay oo ay bulshadan ay ka dherigsan tahay in nidaamka biyo bixintu ay qeyb ku leedahay degmada ama dowladda hoose taa oo ceelasha qaar ay tahay oo ceelasha sida riiga iyo ceelasha waaweyn ee gunta dheer aysan iyada inta badan ahayn mas-uuliyaddeeda iyo sidoo kale waraha yaryar iyo baldoosyada hadiiba la heli karo iyo meelo kale oo biyo kaydin biyo kaydin ahoo dadka biyo lagu siin karo marka waxyaabahaas asaasiga ah marka laga soo tago si guud waxay hoos imaanayaan waajibaadyadii ay tahay in lagula xisaabtamo dowladda hoose soomaha
haa waajibaadka biyo bixinta sida gelinta biyaha xaafadaha sidaan hore usoo sheegnay ceelasha dhumucdoodu ay kooban tahay oo sida riiga oo kale aan ahayn qodidda kooban tahay waxaa iskale degmada laakiin iyo hagayaasha iyo shuruucda ay degmadu ku fulinayso howlaha wasaaradda ayaa dejisa marka ka fiirtaa degmada ma guud waajibaadkeedii kormeerkii baan ka hadlayaa biyaha xaafadaha degmadu si fiican ma u gelisay ceelashay qodayso kuwii uu iyaku xeerku siinayahay ma yahay warahay qodayso kuwii iyaku uu dastuurku ama xeerku siinayahay ma yahay sidoo kale caafimaadka waxbarashada iyo howlaha guud iyo deegaanka wasaaradda deegaankaba
baahiyaha asaasiga marka yaa yaa ka caawinaya dadka isweydiin karaan yaa ka saacidaya yay tahay inay ka caawiso ama ay la kaashadaan
waajibaadko maadaama siyaasa iyo maamulkii iyo maaliyaddiiba loo sadan canshuur ay ku maalgeliyeen ay ku mashaariicda horumarineed ee markaa ay bulshada soo qorshaysatay haddii canshuuraha ay soo urursatay degmadu ay ku fillaan waayaan in ay kharashaadka mashaariicda ay soo qorshaysay degmadu waa kan hore u sheegnay oo dee dowladda dhexe dowladda jubbaland ayaa kabaysa la qabsiga dee hadda jira waxaa weeye inaan ku tiirsannahay qalamka iyo hay-ada samafal ah wax la dafiri kara maaha way jirtay laakiin hay-adaha dhanka kaabidda iyo taageerada iyo taageerada marka waxaynu maamulka u dadejinayno inu degma in degmada ay isku fillaato oo ay ka maaranto deeqdihii ka iman jiray hay-adaha samafalka ee wixiyada gabaabsi ka noqda ay dowladda jubbaland kaabido dowladnimo isku filaasho in la gaaro marka fi lmustaqbal degmadu iyadaa isku filaan doonta
waa gartay marka siday tahay ama siday u tahay in loo xoojiyo la xisaabtanka iyo daahfurnaanta sidee loo xoojinaya
isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta waxaa loo xoojinayaa marka hore markaad waxaad ay bulshadu wax ka tahay bay la xisaabtan ka keeni kartaa waa tahay
baahyaha degmada ka jira bulshada ayaa soo qorshaysanaysa oo soo qoraysa hortabinna u soo yeelaysa fulinteeda laakiin waxaa iska leh waaxyaha dowladaha hoose waa tahay
bulshadu marka iyadoo kaashanaysaa guddiga kormeerka ee golayaasha deegaanka ayaa waxay kormeeri ayaa waxay xaqiijinaysaa in baahiyaheedii la fuliyey iyo in kale isla xisaabtan baa halkaa ka imanaya kow ta labaad xubinta golaha deegaanka ee ku matalaysa degsimada iyada ah ama degmada ama xaafaddaaba ayaa si toosa loola xisaabtami karaa oo wixii loo doortay ayaa waxay ahayd matalaad dhab ah oo ah in adeega as-aasiga ah bulshada la gaarsiiyo marka isla xisaabtankii iyo hufnaantii labadiiba halkaa way kobcayaan isla xisaabtanku halkaas kobcaya hufnaantiina bulshada laga qaybgelinayaa qorshaha marka horeba xataa heer bulshada lala wadaago marka mashruuc horumarineed la fulinayo kharashaadka ku baxaya hadhowtana ay u kormeeraan una ogaadaan in kharashaadkii lasoo bandhigay markii hore iyo hawsha la qabtay ay isku jaango-an yihiin iyo in kale marka hufnaantana ilaa heerkaas ayay keentaa ayay keentaa waayahay waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijkan gaarka islamarkaana ka mid ah barnaamijyadeeni taxanaha qaybtii shanaad ayaan ku guda jirnaa iyadoo barnaamijkan uu si weyn uga hadlayo maamul daadejinta iyo sidoo kale dowlad wanaagga maanta siiba waxaan kasii hadlaynaa faa-iidooyinka maamul daadejintu ay u leedahay bulshada gaar ahaan marka laga hadlayo heer degmo dhegeystayaasha ayagana waxaa xusid mudan inay barnaamijka qeyb nagala noqon karaan oo si toosa ay usoo beegsan karaan lambarka idaacadda laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar si ay barnaamijka qeyb uga noqdaan aragtiyahooda iyo fikradahoodana oo ay u furan tahay barnaamijka waxaa qeyb igala asaa hore idinkugu sheegay rofesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed oo ah qabiir sare oo dhanka maamul daadejinta iyo sidoo kale ama adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga barnaamijka ayuu martii noogu yahay
damiirku maxuu yidhi sidaacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw damiirku maxuu yidhi sidaacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw damiirku maxuu yidhi sidaacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw damiirku maxuu yidhi sidaacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw
waayahay weli waxaad maqlaysaan dhegaystayaal barnaamijkan gaarka ah ee ka mid ah barnaamijyada taxanaha ah ee aan maanta uga hadlayno faa-iidooyinka maamul daadejinta ay u leedahay bulshada heer degmo martida barnaamijka oo ah rofesor cabdirasaaq ayaan dib ugu laabanaynaa rofesore siday u dhiirigelinaysaa ka qaybgalka bulshada haweenka iyo dhallinyarada
waa maasanta cabdirasaaq waxaa xusid mudan in haweenka iyo dhallinyaraduba ay yihiin laf dhabarta bulshada inay yihiin dadka uga faa'iidaysiga badan markay noqoto maamul dadejinta xagga caafimaadka oo hooyooyinkii maaragtay xarumihii dhalmada iyo dhallaanka loo dadejinayo waxbarashadii oo loo dadejinayo dhallinyaradii marka waxaa muhiim ah in dhallinyaradii haweenkaba kaalintooda ay ay ay xusan tahay maamulkoo loo dadejiya marka waxay siisaa haweenkaiyo dhallinyaradaba awo inay awoodda go-aan qaadashada ee arrimaha masiiriga dowladda waxay siisaa in ay qayb ka noqdaan qorshaynta iyo kormeerka adeegyada la siinayo taasoo kordhisa matalaadda iyo welibana codkooda labadaba marka muhiimaddaas ayay leedahay haweenka iyo dhallinyaraduba
waa wa waa gartay dhallinyarada la sheegaa inta badan in ay dalka qiyaas ahaan boqolkiiba toddobaatan iyo shan ilaa iyo siddeetan ay ka yihiin marka ka qaybgalkooda iyo dhiirigelintooda iyo sidoo kale inay barnaamijkan aada u xoojiyaan iyo say si gaara ugu dhiirigelin kartaa
wasaaradda arrimaha guud waxaa u yaalla qorshayaal looga sidii dhammaan loogu dhiirigelin lahaa dhallinyarada inay ka qayb qaataan nidaamkan maamulidda dejinta iyadoo markaas ka qaybgalkoodu saan hore u sheegay uu muhiim yahay oo ay ka qayb qaadan karta xataa xasiloonida si ayna maaragtay tahriibka iyo waxyaaba noocaasa la xiriira ay uga hor istaagto inay ku dhiirigeliso inay waxbarashadoo kale iyo inay nidaamka ka mid noqdaan marka siyaasaddaas wasaaradda arrimaha gudaha si cad bay u qeexday xeerkeeda ayuu ku jiraa siyaasaddeeda maamulda dejita ayuu ku jiraa wacyigelin ay wasaaraddu waddo haddaad dibto waxay xoog kartaa dhallinyarada iyo haweenka labadaa maadaamay halbowlihii yihiin haddii dhallinyarada la yidhahdana yihiin dee mas-uuliyiintii berri hooyo iyo haweenka haddii la yidhahdana yihiin dadka xogowaalka ah ee ugu muhiimsan ee garan kara waxa loo baahan yahay markay maamul dadji noqoto
waayahay dhegeystayaasha iyagana barnaamijka qayb ayay nagala yihiin oo iyagana aragtiyahooda iyo fikradahooda way nagala qayb qaadan karaan barnaamijka labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay si toosa usoo beegsan karaan siay barnaamijka qayb uga noqdaan aragtiyahooda iyo fikradahoodana ay uga dhiibtaan labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay soo beegsan karaan dhegeystayaasheenna si ay barnaamijka uga qayb qaataan aragtiyahooda iyo sidoo kale haddii ay jirto su-aal ay qabaan inay weydiiyaan brofesorka oo ayna soo weydiin karaan si toosa si ay barnaamijkan ugala qayb qaataan labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad barnaamijka qayb nagala noqon kartaa dhegeyste waxaa laga hadlayo waa faa'iidooyinka maamul daadejintu ay u leedahay bulshada heer degmo waana mowduuc iyo sidoo kale barnaamij udub dhexaad waa bulshada iyo sidoo kale in ay dabcan kula xisaabtamaan maamulka dowladaha hoose ee lasoo dhisayo ee degmooyinka islamarkaana ay muhiim tahay inay sii fahmaan waajibaadyada iyo sidoo kale sida ay markaa bulshadu iyo sidoo kale maamuladaasi cusub ee degmooyinka loo sameynayo ay isula jaan qaadi karaan hadday noqoto gaar ahaan waxaan ka hadlayna maanta waa waxyaabaha bulshada mudnaanta koowaad u leh ay uga baahan yihiin inay ka helaan degmada iyo sidoo kale maamulka ee dowladaha hoose ee la rabo in degmooyinka loo dhiso islamarkaana wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland hadda ay ku howlan tahay islamarkaana la daafuray barnaamijkaas oo hadda la gudagelay barnaamijka waxaa marti ugu ah qabiir sare oo dhanka adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga oo dabcan barnaamijkan iyo si guud howlaha ay wasaaradda wadaba udub dhexaad waa waa brofesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed barnaamijka ayuu marti noogu yahay waaad soo weydiin kartaa su-aalo toosa iyo sidoo kale aragtiyahaaga ku saabsan sidii loo dhisi lahaa iyo talooyinka aad ku darsan lahayd hadda dhismaha iyo sidoo kale yigleelidda ee dowladaha hoose ee hadda loo sameynayo maamulka ee golaha deegaanka brofesorka ayaan dib ugu noqonayaa brofesor inta badan bulshadeenna waa kuwo sanadihii ugu dambeeyey kasoo kabanaya colaado sakeeye oo aada u ragaadiyey bulshada wax badan ayay hadda dib usoo fahmayaan oo dowladnimada ku saabsan gaar ahaan dhalinyarada anoo kale aan dowlad iyo nidaam iyo system ama nidaamyada ee dowliga ah aan si si fiican olahana qaadin islamarkaana aan wax badan ee ka fahansaneen laakiin markay noqoto in bulshada ay fahmaan oo laga dhaadhiciyo nidaamka iyo kan dowliga ahee la rabo inay hadda loo sameeyo ee dowladaha hoose ee fahankooda iyo sidoo kale rabitaankooda see lagu xoojin karaa
fahamka bulshada dhinaca maamul dadejinta ama dowladnimadaba waxaa lagu xoojin karaa kow wacyigelin in bulshadii lagu wacyigeliyo muhiimadda ay leedahay maamul daadejintu waxa loo soo daadejinayo sida loo soo daadejinayo sababta loo soo daadejinayo iyo faa'iida leedahay maamul daadejintu intaa marka dadka lagu wacyigeliyo si practical ahna loo jimo oo looga dhabeeyo waxaa kobcaya kow xasiloonidii wada noolaashihii dadka dunaagii u hoggaansankii dowladnimada marka waxay ku laabataa wacyigelin waxaa lagu hanan karaa qalbigooda marka laga run sheego waxyaabaha laga filaya dowladda ama dowladda ay ballan qaado xagga xeer dastuur siyaasad bulshada marka markaad noloshii aas-aasiga ahayd ka daboosho oo aad biyihii si joogta u siiso oo dowladda hoose laga ballan qaaday oo si joogta ah aad dugsiyadii hoose dhexe waxbarashadoodii u bixiso oo si joogta ah degmadu ay u bixiso adeegyadii howlaha guud adeegyadii dhulbixinta dhulka deegaanka ah oo si joogta ah aada u bixiso qurxintii magaalada aad u samayso waxaad halkaa kasbatay kalsoonidii dadka waxayna ka soo baxayaan iyaku markaa waajibaadkii laga rabay waxaa kobcaya isku xidhnaantii bulshada naftirkeeda waayo adeegyadan waxaa loo bixinayaa si siman oo bulsho hebel ama degmo hebel baa adeegaa la siinayaa degmo hebelna lama siinaya ma aha marka la simo bulshadiibaa naftirkoodii xidhiirkoodii baa kobcaya waxaa kobcaya islamarkaa xidhiirkii bulshada iyo dowladda markaa muhiimadda intaa leeg ayay leedahay maabadajintu
waa tahay waa hagaag weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal oo aan dhexda uga jirnaa barnaamijkeenna faa'iidooyinka maamul daadijintu ay u leedahay bulshada heer degmo labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso si aad barnaamijka qayb uga noqoto labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso si aad barnaamijka noola qayb qaadato aragtiyahaada iyo fikradahaada waa noo muhiim dhegeyste su-aal iyo aragti midka aad qabto ayaan soo dhaweyneynaa si aad barnaamijka noola qayb qaadato brofesoorkana si toos ayuu su-aalaha la xiriira maamul daadejinta iyo sidoo kale dowlad wanaagga ayuu barnaamijka kaaga jawaabayaa labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad si toosa dhegeysta usoo beegsan kartaa dhegeysta ayaa ku jira qadka asalaamu calaykum wacalaykum salaam waan ku soo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto
walaal maxamuud sharax oo ceel baa ku jeedaa waan ku soo dhaweynaya dhegeyste raadiyaan xoogaa ka siko su-aal iyo aragti hadba midka aad qabto haddii aad barnaamijka la socotay
waa la socday barnaamijka profesorka waxaa dib weydan lahayd dhallinyaradoo kale qoondeensan qoonda ahaan miya ha waa yahay waa yahay waa tahay waa yahay waa mahadsan yahay dhegeystaha si celo ayuu naga soo beegsada waxaana xusid mudan inuu yahay dhegeystihii ugu horreeyey ee barnaamijka soo beegsada dhegeystahan profesor wuxuuna soo weydiiyey qoonda ahaan dhalinyarada ilaa iyo meeqaa loo ogol yahay inay ka qayb galaan dowladaha hoose ama golaha deegaanka lasoo dhisayo maadaama haweenka lasoo ogaa oo soddon boqolkiiba si guud ay ahayd qoond ahaan marka dhalinyarada inay iska dhex arkaan ay rabaan tookadan
aada buu mahadsan yahay dhegeystahaas horta waxa uu xuquuqda aas-aasiga
waa tahay as raacinaynaa dhegeysta kale ayaa isagana soo beegsanaya assalaamu calaykum wacalaykum asalaam waa ku soo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto magacayga waa axmed faarax aadan waxaa joogaa waa gartay axmed uu soo dhawow aragtidaada maxay tahay
yo aragti ahaan waxaan isleeyahay golaha deegaanka marka laga hadlayo ahmiyadna u leeyahay horta dhalinyarada guud ahaan ee ku sugan deegaanada la doonayo in laga horgeliyo waa gartay
marka bal profesorka waxay weydiisaa ahmiyadda iyo sida dhalinyarada loo fahansiin karo ahmiyadda ahaan u leeyahay waa yahay waa yahay aada umahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa haye brofesore labadaasi su-aalood ee dhegeystayaashaasi afmadow iyo ceel waq naga soo kala beegsaday dhegeystihii ugu horreeyey waxay ahayd qoondada dhalinyarada iyo sida ay tahay inay uga qayb galaan maamulada ee degmooyinka loo sameynayo ee golaha deegaanka dhegeystahana waxay tahay iyada ahmiyadda ay u leedahay dhalinyarada adeeg daadejinta iyo sidoo kale dowlad wanaagga
aada bay u mahadsantihiin labada dhegeystaba haddaan ku horeeyo qoondada afmadow boqolkiiba lixdan golihii deegaanka ee la sameeyey labada kun iyo labaatankii waxay ahaayeen dhalinyaro
boqolkiiba lixdan lixdan waay labaatan iyo shan iyo soddon iyo shan inta ay da-doodu u dhaxayso haddii la yidhaahdo siyo gaara dhalinyarada waxaa laga yaabaa in la dhihi lahaa boqolkiiba labaatan ama boqolkiiba shan iyo toban marka waaba xayndaabba ku soo xadidaya dhalinyaradu boqolkiiba boqol bay noqon kartaa una qalantaa waa tahay boqolkiiba siddeetan bay noqon kartaa marka xayndaab marka la tijaabiyo unbaa xagga xagga xeerka jubbaland dowladda hoose iyo xagga siyaasadda maamul daadejinta labaduba waay
mayna koobin oo mayna qoondo gaara u samaynin haweenka iyo dhallinyaradaba laakiin waxay aada u dhiirigelinaysaa in haweenka iyo dhallinyarada ka qayb qaataan maamul daadejinta iyo dowladda hoose taasoo boqolkiiba boqol ka fiican in la yidhaahdo boqolkiiba soddon dumarkaa leh boqolkiiba soddon dhalinyarada leh waayo si caddaana waxaan u aragnay in boqolkiiba lixdan ay dhalinyaro noqdeen iyagoo wacyigelintii iyo dhiirigelintii wasaaraddu ay samaysay ay ka faa'iidaysanayaan waay marka xayndaabkaa
marka xayndaabkaas waxaa ka fiicnaa in awooddii lala tijaabiyo oo bulshadii absolutely bulshadii ay si dabiici ah uga qayb qaataan oo si absolutely.
furan dhallinyaradii haweenkii iyo cid kasta oo markaas ku loolami karto oo barnaamijkaas ay galaan absolutely dhalinyaradu waxay leeyihiin iyo haweenkuba xuquuqdii muwaadinnimo ee ruux kastoo kale uu lahaa ee u suurtagelinaysay inuu u tartamo golo deegaan inuu u tartamo shaqooyinka kale ee xirfadda looga baahan yahay wayna ku soo baxaan iyagoo haddii yacni in qoondo la sameeyey liibitaan baaba meesha ka imanaya waa tahay marka qoondo ma jirto ee wixii dadka ka dhex guuxayay qoondo ahaan lahaa wax ka badan ayaba dhallinyarada iyo haweenku hadlaan ee, helaan waa tahay laakiin si xooggan bay wasaaradda arrimaha guduhu u dhiirigelisaa una soo dhoweysaa in haweenka iyo dhalinyaro ay ka qayb qaataan maamul daadejinta waxayna ku caddahay nambarka hadda golayaasha deegaanka fid oo kale dumar baa kusoo baxay waay marka qoondana ma ahayn oo uu xeerku sheegayo marka sidan furan ayaa ayaa aad iyo aad ee, uga fiican mira dhashayna waa tahay brofesor su-aalaheena kale ayaan iyo barnaamijkeena qeybaha kale ayaan kusii soconaynaa kuwaasina waxay ahayn dhegeystayaasheena ee naga soo kala beegsaday degmooyinka ee ceel waaq iyo afmadow ee barnaamijka qeybta nagala ahaa islamarkaana su-aalo muhiima soo weydiiyey barnaamijka waana isku dhex wadaynaa oo su-aasha dhegeystayaasha iyo aragtiyahooda iyo sidoo kale barnaamijka way si toosa oo inoo soo beegsan karaan dhegeystayaasheena oo aragtiyahooda iyo fikradahooda waan soo dhaweyneynaa Ee, brofesore adeeg daadejintu siday uga qayb qaadataa nabadda iyo ka hortagga khilaafaadka
aad ba masan tahay ee, maamulka marka la daadajiyo waa kaynu hore uga soo hadalay waxaa imanaya wadatashi qorshayn loo midaysan yahay dowladnimo loo midaysan yahay bulshada dhan u midaysan tahay iyo taasoo dhalaysa adeeg loo siman yahay nabadda maxaa keena nabadda waxaa keenta adeega oo loo sinaado oo si cadaalada loo wada helo kow maamul daadejintu waxay keenaysaa nabad maadaama ay keenayso adeeg loo siman yahay labo isrixixiyaa meesha ka baxaya marka
waxaa meesha ka baxaya isrixixiii isriixriixi baa meesha ka baxaya Waaya.
waa loo siman yahay Mhm.
adeeg kastoo ay degmadu bixinayso waa loo siman yahay sinaan wa marka khilaaf halkaa wuu ka baxayaa nabadiina way kobcaysaa Waaya.
waxaa kaloo imanaya lahaanshihii adeegan la bixinayo wuxuu ku yimid wadatashi ka yimid bulshada Mhm.
marka inay isku xidhan yihiin oo ay dhulkan wada leeyihiin oo m c h kan ay wada leeyihiin oo iskuulkan ay wada leeyihiin Waaya.
bay dareemaysaa bulshadu marka nabad baa halkaa ka imanaysa iyo in la ilaashado hantidii ee, dalka marka nabadda iyo xalinta khilaafaadka waxaaba gundhig u ah in maamulka marka hore la dadejiyo oo ruuxii isaga mas-uuliyad la saaro la yidhahdo m c h kan adigaa iskale hebelle wuu kula leeyahy way way ka dhexeeya way wada ilaashanayaan Mhm.
Eh, tusaale raba inaan ku siiyo Waa tahay.
maamulka dhexe haddii dowlad haddii maamulku uu ku urursan yahay dowlad dhexe wuxuu horseedaa inta badan africa haddaad fiiriso burbur burburkaasi markuu dhaco bulshadii degmooyinka ku noolayd wixii dowladdaasi ay ka tagtay uma arkaan inay ku leeyihiin waayo muna ku imanin wadatashi ama rabitaan iyaga ka yimid Waa tahay.
Eh, tusaale soomaaliya soo aragtay Mm.
laakiin marka wuxu uu wada tashi ku yimaado oo degmadu ka yimaado bulshada waxay dareemaysaa inay iyo ku leeyihiin maamulku ha tago laakiin dee m c h ka iyagaa le adeegii ayagaa u horeeya iyagaa la dee Mm.
waxayna ku timid markii horeba fikradooda kor lagama keenin Mm.
fikradooda ku timid wuu ilaashanayaan caalamka tusaalayaal baan ku siin lahaa eh, meelaha ka dhacday laakiin waxaan kusoo kobaynaa hadda eh, jubbaland marka lahaanshihii oo shayga ugu muhiimsan ah ayay keentay maamul dadejintu Mm.
waa tahay een, dhegeystayaasha ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa si aan eh, iyagana ka qaybgalkooda iyo aragtiyahooda aan eh, ugu soo dhaweyno barnaamijka islamarkaana fikradahooda ay muhiim ugu tahay barnaamijka laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay soo beegsan karaan dhegeystayaasha si ay barnaamijkan ugala qayb qaataan aragtiyahooda iyo fikradahoodana waa noo muhiim laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso maxay tahay faa'iidooyinka maamul daadejintu ay u leedahay bulshada heer degmo waa maxay faa'iidooyinka ee, maamul daadejintu ay u leedahay bulshada heer degmo laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso si aad barnaamijkan ugula qayb qaato aragtiyahaada iyo fikradahaaga dhegeystay waan soo dhaweynaynaa
dalkeenu markuu burburay duliyoos ba uu qaxaday maxaan dowladnimoy ku tabay maxaan dowladnimoy ku tabay maxaan dowladnimoy ku tabay
dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaan duulxumi ku arag maxaan duca ku aqriyay balaaya xijaab ku darayay dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaad duulxumi ku arag maxaan duca ku aqriyay balaaya xijaab ku darayay
damiirku muxuu yidhi darxuma ka ilaaliyo damiirku muxuu yidhi darxuma ka ilaaliyo dadaal dheeriya galo dadaal dheeriya galo dareenkayjigan lahow dardaaran wayeel ku taliye dardaaran wayeel ku taliye dardaaran wayeel ku taliye dardaaran wayeel ku taliye
damiirku maxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw
waayahay weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal barnaamijkan gaarka ah islamarkaana ka mid ah barnaamijyadeeni taxanaha qeybtii shanaad ayaanad weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal waa maxay faa'iidooyinka maamul daadejintu ay u leedahay bulshada heer degmo profesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed ayaa barnaamijka marti noogu ah dhegeystayaal labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay dhegeystayaasha barnaamijka nogala qayb qaadan karaan si ay qayb uga noqdaan profesorka ayaan dib ugu noqonayaa een, islamarkaana si aan barnaamijkeena usii ambaqaadno iyadoo aan dhex bartanka ka taagannahay barnaamijkeena oo dhegeystayaashana ayagana ay barnaamijka qeyb nagala noqon karaan profesore een, adeeg daadejintu sidee uga qayb qaadataa dhismaha awoodaha hay-adaha maxalliga ah
aad waa masan axmed mirsaaq maamulka marka la daadejiyo dabcan maamulada la dadejinaya waynu isla soo sheegnay waa siyaasadda waa awoodda fulinta waaya iyo awoodda eh, maaliyadda waaya waa tahay dhegeysta ayaa ku jira eh, haddii aan siino asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa kusoo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto
waana waa samatar cali oo jooga eh, buurgudud waa gartay samatarow ee soo dhawow bulguud ayaa naga soo beegsanaysaa barnaamijka haddii aad la socotay aragtidaada iyo su-aal wixii aad qabto
hal su-aal baan qabay oo aan rabay inaan professorka weydiiyo oo ku saabsan eh, xilligan adag iyo abaaruhu jiraan eh, lacalla haddii maamuldaadajinta mar hore la bilaabi lahaa qeyb bay ka qaadan lahayd in bulshada gargaar la gaarsiiyo adeegyada dadku ay u dhowaadaan waaya waayahay aada umahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa waayahay profesorka ayaan siinayaa
maamul dadejintu siday uga qayb qaadato Mhm.
eh, dhismaha awoodaha hay-adaha dowladaha hoose waa tahay ayay ahay su-aashii ina hortaalay Mhm.
Eh, dhegeystahanna su-aal muhiim ayo isagana soo weydiiyey dabcan ay tahay inaan ka jawaabno balse sii wada aragtidaada iyo su-aashii hore aan ku weydiiyey
eh, sidee loo kordhin karaa sidee u kordhisaa maamul dadejintu awoodaha Mhm.
eh, dowladaha hoose Eh, waxay kordhisaa xirfadaha dhismaha eh, awoodaha hay-adaha maxalliga ah dabcan haa waxay kordhisaa xirfadaha aqoonta iyo kartida hay-adaha degmooyinka Mhm.
waayo si eh, practical ah marka degmadii ay u fulinayso hawsha Mhm. si Waxaa- waxqabad ah si oo wax toos qabad haa waxaa kordhaya eh, xirfadoodii waaya eh, iyo aqoontooda iyo welibana kartida Eh, waxaa kordhaya awood si ay uga jawaabaan baahiyaha eh, adeeg bixinta ee bulshada
waayahay dhegeysta burguud noo soo wacay ayaa waxa uuna soo weydiiyey su-aal ahayd eh, xilligan adag ee lagu jiro ee abaaruhu ay jiraan eh, culeysyo badan iyo caqabado badan uu ku yimi bulshada qaybahooda kala duwan gaar ahaan kuwa reer guraaga ee xoolo dhaqatada ah iyo beeraleyda eh, si guud een, arrintaas haddii xilli hore la bilaabi lahaa ama barnaamijkan adeeg daadejinta haddiiba xilli hore la bilaabi lahaa maadaama hadda dowladdu ay hadda dadaal badan ku bixinayso een, waxqabad badan oo muuqda oo arrimahaas ah een, ma horseedi lahayd
haa haa eh, laakiin anigu waxaan qabaa weli in ay timid waktigii loo baahnaa aad iyo aad eh, waayo maamulka lama dadejin karo iyadoon loo garoobin Mhm.
siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo amni ahaanba iyadoon loo diyaar garoobin maamulka lama dadejin karo Eh, si kale noqonaysa Waaya.
marka hadda ayay intaa waxay ku soo jirta dowladdu eh, in ay bislayso ee rabitaanka siyaasadeed eh, degmooyinka iyo xagga istaydkaba Mm.
waxay ku soo jirta inay diyaariso dhaqaalihii eh, waxay ku soo jirtay am- inay xorayso deegaano cusub waa tahay iyo ku soo jirtay waxaa kaloo ay soo samaynaysay xeerashii iyo habraacyadii marka ma kala hadhaanoo intaas oo muhiima oo lafdhabar u ah oo boqolkiiba aan dhihi karo toddobaatan hawsha waa la soo qabtay waa waa- way soo dhacday intan kale maamul dadejintan dabatan hadda la bilaabay marka waktigeed way timid baan aaminsanahay haddi wakti hore imaan lahayd dabcan eh, faa'iido way keeni lahayd waaya laakiin intii hore ina soo dhaaftayna lama fadhinine howlahan dadaal baa hadda la waday aad iyo aad waa tahay Een, waayahay een, siday marka u kobcisaa ee, horumarka iyo dhaqaalaha maxalliga ah adeeg daadejinta
Eh, adeeg daadejintu Mhm.
dhaqaalaha eh, way way kobcisaa Aye.
Eh, waxay taageertaa ganacsiyaha ganacsiyada yaryar iyay taageertaa maamul daadejintu waaya
Eh, sidoo kale Mm.
waxay keentaa shaqo abuur Eh, ganacsiyada yaryar markay taageerto suuqa qiibay dhisaysaa furaysaa eh, ganacsata halkaa ka soo baxaysa dakhli baa dowladda hoose naftirkeeda ka soo gelaya dadkiina nolol ayay ka helayaan Eh, sidoo kale shaqo abuur eh, waxay samaysaa oo kale public private partnership waxa la yidhahdo Mm.
oo deg ganacsiba iyadu saaxiibtinimo gaara way la samayn kartaa
eh, ganacsiyada khaaska loo leehay waaya yay la bahoobi kartaa Mhm.
oo halkaa dakhli waaya baa ka soo geli karaa marka eh, iyadoo kaabayaasha dhaqaalaha ayay dhistaa waaya
si xoogan bay marka uga qayb qaadataa degmadu ama maamul dadajintu in ay dhaqaalaha waddanka kor u qaado ma aha keliyo degmadee dhaqaalaha degmada oo kor u kaca waxaa laga dareemaa dowlad goboleedka waxaana laga sii dareemaa dowladda ugu sarraysa marka waa waa xeedhada salkeedii wixii halkaa ka hagaaga dhaqaale ahaan siyaasad ahaan ma- maamul dadeji ahaan maamul fulin ahaan ayaa laga dareemaa eh, stateka iyo iyo federaalka waa gartay marka iyadaha maxalliga ah ganacsiga ka mid ah ganacsiga ka mid ah oo shaqo abuurka eh, sameeya waxaa ka mid ah eh, ganacsiyada khaaska loo leeyahay oo la bahooba iyakuna dowladda hoose oo si ganacsi wada jir ah iyo ay ka- loona wada hay-adaha ilaashado.
kuwa aan caalamiga ahaynee gudaha ka jira haa Mhm.
marka public private partnership markaan ku leeyahay Mhm.
shacabkii iyo dowladdii baa shirkoobaya oo ganacsi ku shirkoobaya Haya.
meelaha ay ka jiraan ganacsiyada noocaas ee public private partnershipka dowladnimo hufan ayaa ka curata waayo dowladdii oo ilaalinaysa dowladnimadii Mhm.
iyo shacabkii oo ilaalin ilaashanaya faa'iidadoodii Haya.
labaduba marka dowladnimadii bay ilaalinayaan Mhm.
so halkaas horumarka dhaqaalaha halkaas uu Waa tahay imaanaya.
marka iskaabkaas iyo sidoo kale isu soo dhawaashiyahaas ayaa horumarka iyo inay sii horumaraan dakhliga iyo kaabayaasha qayb ka noqonaya absolute Mhm.
Absolute.
waa tahay n labo toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afartan iyo afar ayay dhegeystayaasha barnaamijka eh, si toosa eh, usoo beegsan karaan weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhegeystayaal ay- dhegeysta ayaa qad ku jiraan siyo asalaamu calaykum
وعليكم السلام soo dhowo walaal magacaaga halkaa joogto
waa cabdi wajega xaafadda farjana waa gartay cabdi oo soo dhowow aragtidaada maxay tahay ama su-aasha aad qabto aad weydiin lahayd profesor
adigana salaamaya profesorkana waa salaamaya salaan kadib waxaa rabay laba su-aal oo iska yar dhow inaa weydiiyo haye codkaagana aada u noogu hooseeya dabcan
markii oo ad- la sameynayo doorasho ama golo deegaan la sameynayo eh, waxay u baahan tahay eh, waxay aad karto inay garab ka siiyaan sida eh, eh, tan amniga iyo tan maaliyaddaba Mhm.
marka en, ama wasaaradda arrimaha gudaha keligeeda wato mise wasaarada kaleeto ama wax noocaas miyaa la wada tan labaadna eh, aan weydiin ree profesorka faaidana waxay tahay degmooyinka a iyo b markii loo kala loo kala saarayo oo xisaab ahaan haddana ay u kala duwan yihiin ma populationkii waxaas may ku xiran tahay mise Mhm.
eh, dadka oo tuulooyinka ama ka agdoway ku xiran tahay sidaasna inay sharaxaad waayahay aada u mahadsan tahay waa kaa mahad celinaynaa dhegeyste magacaaga muxuu ahaa waayahay dhegeystahaasi uu mahadsan yahay aada u mahad celinaynaa laba su-aalood oo muhiima ayuu eh, barnaamijkan soo uu soo weydiiyey Eh, su-aasha koowaad waxay ahayd en, iyada oo eh, dowladnimadu iska curdun tahay eh, soo kabasho iyo sidoo kale horumar baaxad leh hadda la sameynayo xilligan adag En, dhanka een, dhaqaalaha iyo amniga yaa naga kaabaya su-aashaas ayuu een, soo weydiiyey dhegeystahaasi sidoo kale su-aashiisa kale ee labaad waxay ahayd eh, degmooyinka marka a iyo b laleeyahay ma waxaa loo tixgelinayaa dhanka bulshada say u kala badan yihiin mise een, fidsanaanta degmadaasi iyo sida ay u leedahay een, marka loo fiiriyo dhanka dhul ahaan ayaa lagu xushmeynaya a iyo b da maxaa loo kala doorbidayaa oo wax dhan a ay wada noqon waayeen ama b wada noqon waayeen maxay meeshaas ayuu dhegeystahaasi su-aal ka qabaa marka labadaasi su-aalood ayuu dhegeystahaasi eh, soo weydiiyey barnaamijka profesor aye aad buu u mahadsan yahay xaguu dhoo socon halka ka soo hadlaya Socon.
dabcan kismaayo dhegeystahaasi aad buu u mahadsan yahay Mhm.
Eh, waxayna u muuqataa inuu yahay muwaadin eh, u hoggaansan Waa tahay.
eh, waddanimada eh, fahamkiisa Mhm.
xeerka dowladaha hoose inuu sarreeyaan halkaa ka dareemaya Waayahay.
maasha allah dhaqaalaha iyo amniga Eh, waxaan hore u sheegnay in dowladda jubbaland ay diyaar u diyaar garoobaysay dhaqaale ahaan muddo dheer Mhm.
sidii ay u samayn lahayd golayaal deegaan Een, hay-ado kuwa dowlad wanaagga ka taageera soomaaliya waa laga yaabaa inay si farsamaysan ay u soo galaan ma-
ayagoo danaynaya horumarkan dowladda ay samaynayso ayuu ka danaynayaan laakiin muhiimaddu waa in jubbaland ay iyadu marka hore siyaasad ahaan iyo dhaqaale inay ahaan iyadu diyaargarowdo waaya
dhaqaale ahaan marka iyada u diyaargarowday Mm.
wixii kor ka yimaada sida caadiga ahayd waa lasoo dhaweynayaa laakiin dowladdu waa
marka haddii la taageeray haddii la taageerinba Way- way ka dowladdu go'an tahay.
waa geed Way ka ka go-an go'an.
oo way- barnaamijkaas way ka horey go'an ugu diyaar way garowday ka go-an tahay waa tahay dee sidaas inuu ka qancay Am- sidoo kale amniga Mm.
waan la soconnaa Haya.
jubbaland ee amniga iyadaa isku tiirsan ee, goobo badan oo cusub ayay hadda ee, la wareegtay iyadoo jubbalana Waaya.
marka taasna way way way ka diyaar garowday Mm.
waxaa ku soo haray degmooyinka sidee loo darajeeyaa a iyo b maxaa lagu saleeyey Mm.
markii loo kala bixinaya degmooyinka waxaa la tixgeliyaa marka hore baaxadda dhulka Mm.
wax soo saarkeeda wax soo saarka juquraafikale xaggee ku taallaa Mm.
ma bad bay deris la tahay ma webi bay deris la tahay Waaya.
maxaa soo gala maxaa ka baxa ma ma isku filan tahay
waaya dhegeysto kale ayaa qad ku jira asalaamu calaykum alo asalaamu calaykum
عليكم السلام waa ku soo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto
زينب
magacaa intee joogtaa walaal
وعليكم جوغاي waa gartay soo dhawow ee, maxaad weydin lahayd barnaamijka aragtidaada iyo fikirkaaga hore oo lama socotay
والبدا ومقلاي لما ومقلاي وحاو الفلاقة وحاو ورسلنا أمد وزبل أوليستي كو زبل لينها يكو كي يكو حرسي كين بعض بيسار دي غريانة كين بعض مجيخ وعسكتن وعوحكا كده المدى حوالي يجب جاء ومد وعكت جدا waa gartay Marka in- waa gartay maxaa kaloo dabcan ee, su-aal ah oo kale ood weydin lahayd oo ku saabsan adeegan dowladda ay wado ee adeeg daadejinta iyo sidoo kale dowlad wanaaga oo qeyb lixaad iyadaba ka qaada ka qaadanayso in bulshadaasi loo gurmado maadaama dowladdu haddaba dadaal badan ay ku bixiso oo guddi uu jiro oo ee, arrimahaasi loo xilsaaray oo madaxweynaha dowladda jubbaland uu magacaabay isla markaana biyo dhaamin iyo sidoo kale la tacaalidba hadda wada marka adeegan hadda dowladda ay wado maxaad su-aalood ka weydin lahayd dabcan barnaamijkeenna waxa uu quseeyaa faa'iidooyinka maamul daadejinta ay u leedahay bulshada waayahay waayahay waa tahay waayahay waa hagaag waa tahay waa mahadsan tahay ay professor aye waa su-aasheenii hore dabcan darajaynta marka degmooyinku Mm.
waxay ku xidhan tahay ee, baaxadda waxay ku xidhan tahay caadada dadka waxay ku xidhan tahay istaraatiijiyada iyo meeshay ku taallo iyo dakhliga soo geli karaa ma isku filan tahay hadday isku filan tahay oo weli waayahay dhegeystayaal badan ayaa aad professore ee usoo wacaya barnaamijka assalaamu calaykum raadiyaha raadiyaha iska dimi walaal waayahay soo dhowo gudagal magacaaga halkaa joogto marka hore
magacaygu waa ismaaciil cabdisubel waxaan joogaa xaafadda isku filan magaalada ismaaciil waa gartay magacaa
ismaaciil macalin yusuf ismaaciilow soo dhawow ee, maxaad su-aal ama aragti aad qabtaa ood barnaamijka ee, noogala qayb qaadan lahayd iyo waa la socday barnaamijka waan salaamaya adi iyo martida ugu martida stuudiyaha waxaan weydiin lahaa profesorka Mhm.
nidaamka adeeg daajinta marka laga hadlayo hadda tusaale ahaan magaalada caasimada joogna kismaayo Mhm.
gudoomiye degmay leedahay waxaa ii muuqato macnaha ani markaan fiiriyaanan cidna wejinaan gudoomiye waaxidadii magaalada Mhm.
iyo bulshadu inayna si toos isugu xidhnayn waa tahay
macnaha hadday noqoto magaalo waxbarasho hadday noqoto sugudaan ilaahay baa nabad ilaahay baa alxamdulilah nabadgelyo waan haysanaa macnaha dhamaystirkeeda waa tahay
xasba hadday noqoto nadaafadii hadday noqoto isu kaalmaynta dadka nidaamka xaafadaha habwaxwaax hoose ay isugu xiran yihiin inuu aada u haaseeyo degmada iyo xafiiska maamulka marka laga tago waa gartay
halo waa garta ismaaciil waa ku maqalnaa haye waa nidaamka ma- xafiiska gudoomiyaha degmada mooyaane iyo maamulada kore mooyaane nidaamka agaasideena xaafada waa xildadii xaafadaha Mhm. marka iyadoo iyadoo dadaal badan uu jiro haddana isxilqaamkii iyo sidoo kale in lasii xoojiyadii baa xoogaa eh, waayahay marka su-aashaada maxay tahay marka ismaaciil ow?
ururradii bulshada maxaa loo sameeyey xaafadaha nadaafadii waxaa ugu sii daran hadda magaalada nadaafada mooyaan macnaha eh, meelo badan ay ka liidato marka waxaad leedahay haddii adeeg daadejintan eh, la dadejiyo waxyaabo badan ayay eh, haqabtiri kartaa oo baahiyo badan oo hadda jiraa meesha ka bixi ka bixi kara aad iyo aad ha weliba in lasii xoojiyaan macnaha qaba habeen maxaa waaxid maamulka waaxidaha magaalada Mhm.
kala sar kala sar la isugu soo xidho ama koox koox la isugu soo xidho halkaa ay warkooda ku kala qaataan nidaamkaana dadka bulshada loo abaabulo waa gartay wax su-aal oo dheeraada oo weydiin lahayd profesorka oo eh, ku saabsan adeeg daadejintan iyo sidoo kale dowlad wanaagga haddii aad qabto arrinta arrinta arrintaasoo weydiinaya qaabka macnaha waxa uga qorshaysan in macnaha lasii daadajiyo oo dadka si toos ah hoos hoos la isugu soo xidho Mhm. waayahay waayahay aada umahadsan tahay ismaaciil ayuu kaasi ahaa profesor gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhegeystayaashana aad ayay mawduuca iyo si guud barnaamijka u fahmeen bogaadin su-aalo iyo sidoo kale fikradahooda aada u sarreeya ayaa mar walbaba aragtiyihii iyo fikradihii iyo su-aalihii jawaabahooda adoo wada kaasoo dhexgelaya marka eh, su-aashaadii haddii aad xasuusato eh, u dambaysa hadalkeeda awood darajada Mhm.
degmooyinka maxaa a iyo b loo kala dhigay Mhm. aad iyo aad e waxaa noqon kara degmooyinka aan soo sheegay baaxadda weyn soo saari kara dakhli iyaga ku filan ama kaba badanba Eh, marka ilaha dhaqaalaha ayaa ilaha dhaqaalaha, degmooyinka lagu eh, xushmaynayo.
dadka dhulka baaxaddiisa yaa ilahaasi hal iyo labaad aa ka taabato maxaa kamid dad baa laga yaaba inaynan saa ufahansanin ilaha degmadaasi lagu xushmeynayo ay tahay inay yeelato inay leedahay inay Ah.
webi ay la tahay xuduud oo beeroley fara badan ay degan yihiin oo ay halkaa dowladdu webiyada kamid a webiyada canshuuraad ka soo galo waa tahay inay de- dekeda oo kale eh, inuu ka soo galo dukaanadii dee ganacsiga yaryaraa Ah, inuu ku badan yahay meesha maadaama ay deked leedahay oo kale waa tahay inay xuduud ku taallo Mm, oo customka marka immigrationka iyo federaalka waxay qaataan iyo istiidka laga reebo mhm.
ay xagga meesha- socdaalka iyo ganacsiga dowladahaas ay wadaagaan Ah, iyo dhaqdhaqaaqaas sida dee- sida dhobley iyo iyo beled ceel xawo oo waaq kale.
iyo beled xaawo iyo Balaxa oo kale, degmooyinkaas exactly, iyo Dolow.
doolka degmooyinkaas Mhm.
exactly Waayahay.
Eh, ilahaas dhaqaale iyo haddii ay leedahay khayraad dabiici ah Mm.
oo lagu maamulayo heer state ama heer federaalba heer dowlad goboleed ama heer Heer, federaalba eh, dowladda degmadu dhexe waxay ah.
ku leedahay qayb
waa tahay Eh, soomaaliya hadda shidaal baa laga qodaya baa la yidhahdaa shidaalkaa laga qodayo dowlad goboleedka uu ku toosan yahay waxay- waxay ku leedahay eh, xuquuq dheeri ah waayahay degmo toosan tahayna sidoo kale waxay ku leedahay iyaduna Mm.
eh, xuquuq dheeri ah marka laga reeba sida nas- loo qaybsanayo eh, waddanka oo dhanba Waayahay.
qaladka wala wada leeyahay marka taasoo kale xataa qayb bay ka tahay haddii degmo ay leedahay khayraad dabiici ah oo xataa heer state ama heer federaal kuwa laga maamulay midkiin shuruudahaas marka loo fiiriya waayahay marka xitaa hadduu heer federaal yahay xitaa haddii tusaale ahaan dool oo kale ceelshidaa laga helo degmadaasaa lafdhawr u noqonayo hadhow qaybsiga iyo stateka Mm.
kow stateka si guud marka hore then degmo Mm.
ilan haddii ceelshadaa laga helo Waayahay.
bay-adii bay saameynaysaa waayahay ee dad fara badan baa usoo shaqo tagaya waxyaaba haweenay saameynaysa Mhm.
marka waa in dowladdii hoose ama degmada waa inay ku yeelato xuquuqdeeda dheer yahayd Waa ee tahay.
waxaasay uga hortegi lahayd ku kaaba samayn lahayd okay b baa kuu soo hadhay waa degmooyinka aan ilahaas oo kale aan lahayn oo aan is- oo la kabo in la Waayahay.
kabo u baahan waayahay waxaa jiri kara in ay dowladda jubbaland jirta inay baabi'iso tirahdo ma jiri karto markay keenaya?
fiiriso in loo baabiyo in aynan isku filayn dakhli ahaan markay fiiriso inaynan isku filayn eh, population ahaan bulsho marka- ahaan macnaha bulsho ahaan hadee dadkii uu ka hayaamayba waayahay dadkii deganaa marka degmo uma qalantay noqon marka waa la dee ma waa criteria jira Waayahay.
kuwan maxaa lagu siiyey a m b Mhm.
waa shuruudaha c iyo d waxaa laga yaaba inay marka la yidhaahdo tan degmo waa waa lagala dhaqon karaa ilan waa awood dadajiye
waayahay dhegeystaan ayaa ugu dambeeya gabagabadii ayaa maraynaa assalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullah waa kusoo dhaweynaya walaal waad mahadsan waa ismaaciil absan ogaana hadda uu soo wacay ismaaciil waaye mar kale hal su- hal su-aalan laga wajahto degmooyinka tusaale ahaan khayraadkan dhulkeena ku aan ku tiirsannahay mhm inta badan laba u qaybsamaa waa beeraha iyo xoolaha waa garta dhanka kallu- iyo kalluumaysiga
marka saddexdaa midkee priority la siiyaa muhiimada la siiyaa ma xoolaha markay degmooyinku tusaale ahaan ay saan yihiin ay isku mid yihiin mid- midna xoolaha hodan ku tahay midna beeraha mhm midkee ma maanta la siinayaa oo ma baddaa la siinayaa ma xoolaha nool baa la siinayaa mise beeraha la siinayaa hadday saddexdaba isku leeyihiin miya mise hadday kala leeyihiin
tusaale ahaan degma xoolaha nool hodan ku aha midna beerahay hodan ku tahay midna fadhi hodan ku tahay xeebta ku taalla Mhm, mhm. waa yahay waa yahay see la fiirinaya mudnaanta la siinaya waa tahay aada waa mahadsan tahay waa fahnay ismaaciil waa mahadsan tahay mar kale waa kaaga mahad celinaynaa gabagabadii ayaan professor taaganahay haddii aragtidaada iyo isku qaadato su-aashii ugu dambeysay ismaaciil uuna soo weydiiyey dabcan eh, ku saabsan haddii khayraadka oo kale saddex loo kala qaado dhanka xoolaha dheystaan ayaa u dambeeya saan aan siino asalaamu calaykum
calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaalkay weli iyo martida sharafta leh oo reeriyo kismaadan ciid marsaane hangeeni waayahay soo dhawow n aragtidaada ama su-aasha aad qabto maxay tahay
runtii aad iyo aad degaha uma dhigno badanaa wararka idaacadaha ee badanaa ay sheegayaan laakiin markii warar ay soo galaan oo ah ama professor ama gudoomiye ama tahay adba oo Mhm.
jubbaland ka tirsan waxaan u baahannahay inaan ka hadalno le Haye.
oo ah jubbaland jubbaland ma yaro jubbaland waa weyn tahay cayaarna laguma dhistin Haye.
Marciano waa ninka taas ku leh. Ee, waxaa kaloo jira ee, profesorka ee, reer allaasi oo ku fadhiyo ee, oo degmooyinka ka hadlaayo annaga ee, waxaan ka tirsanahay marshaalla ahaan degmada jamaam aan ka tirsanahay Ee, laakiin ee, jaalawari haddaan runta kuu sheego jamaama kismaaya joogta jilib kismaaya joogta mareere kismaaya joogta makalaangow kismaaya joogta Mug- mugaambow kismaaya joogta marka ee, ismaaciil haddaan ku wada jirno oo golaha deegaanka wax waxaan rabnaa inay noola kala qaadqaado oo macnaha beeridaas iyaan noqonin oo gebi ahaanba haddii waxaa la daajinjilaa la dhaho ee inta degmooyinka oo hoos ku jiro ama duulooyin oo in loo daadajiyey la rabo dadkood lacag looleeya kismaayo anaa ka mid eh siciid marshaane degmada jamaame gaar ahaan tuulada beled aamiin goormaa la aadahaya xagga aan iska baxayna annaga waxaa na dhibay waxaa na kalifay oo wareer nagu dilaha annagaas tahayna la saxjabsan waay annagaas waay tahayna waay waay waay aada aada umaas aad aad aad aad iyo aad aada umahadsan tahay dhegeyste Ee, waqti- waay
okay waayahay waayahay aada umahadsan tahay saciid waa kaaga mahad celinaynaa sida barnaamijka nogala qayb qaatay gabagabadii ayaan taaganahay professore waayahay haddaa isu soo duubto si guud si kooban ee, su-aalaha dhegeystayaasha ayna soo weydiiyeen
kii ugu dambeeyey aan ka bilaabo mise kii hore dabcan tii hadda awoodda ee ku saabsaneyd waa ka soo gudubnaan maleynaa dakhliga iyo kh- khayraadka iyo n su-aashana ugu dambeysa siday uga qayb qaadataa xoojinta midnimada qaranka iyo aragtidaada ugu dambeysa haddaa isku darsato
midnimada qaranka waxay uga qayb qaadataa maamul daadejintu marka hore waxay soo dhistaa dowladaha hoose ayaa waxay ka soo dhistaa xagga kalsoonida u dhaxeeya shacabka iyo dowladaha hoose tan macnaheed waxaa weeye haddii mar shacabka iyo dowladaha hoose ee xidhiirhkoodii iyo wadajirkoodii uu toosay oo ay isku si u arkaan ee wadaninimada ee ka qayb qaadashada ee adeega degmada iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalkuna iyakuna xiriirkooda wuu toosayaa waayo dowladdii stateka ahayd marka waxay aaminaysaa in waajibaadkii ay u igmatay dowladaha hoose inay fuliyaan inay fulisay haddana dowladda stateka iyo dowladda federaalka iyadana xiriirkoodii wuu toosaya marka maamul daadejintu waa aas-aaskii dowlad wanaagga waa aas-aaskii wadajirka waa aas-aaskii lahaanshaha iyo dhisidda kalsoonida dowladnimo wax kastoo ka qurux badnaada xagga dowladaha hoose waxaad ka dareemaysaa xagga stateka waayahay waxaana ka dareemaysaa xagga dowladda federaalka marka in aada loo xoojiyo ayaan eh, ku iyo shacba eh, an- dee qaybka ahay waa gartay aragtida ugu dambaysa
aragtida ugu dambaysa waxaa weeye maamul daadejintu waa muhiim waa waxay kobcisaa dareenkii wadaniyadnimo Eh, waxay ka jawaabtaa baahiyaha aas-aasiga ee dadka Eh, waa arrin ay ku howlan tahay wasaaradda arrimaha guduhu muddo badan kusoo howlanay haddana hadhay eh, waxaan ku buurinayaa bulshada dhammaan inay u diyaar garo kana qayb qaataan waayahay aad ayuu mahadsan yahay profesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed ayuu ahaa qabiir sare oo dhanka adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga ahaa ee barnaamijkana qayb nagala ahaa islamarkaana aragtidiisa iyo fikradihiisa iyo si guud barnaamijka lafdhawr u ahaa dhegeystayaasha iyagana aad ay uga mahad celinaynaa qaybahooda kala duwan kuwa naga soo wacay gobolka gado jubbada hoose ilaa iyo dabcan deg- degmooyinkooda kala duwan kismaayo afmadow ee jamaame ceelwaq iyo sidoo kale baar dheere dhegeystayaasha naga soo beegsaday aad ay u mahadsan yihiin Een, barnaamijkan oo maanta aan uga hadlaynay faa-iidooyinka maamul daadejintu ay u leedahay bulshada heer degmo intaa ayaan kusoo afmeyreynaa oo aan ahaa oo ahaa barnaamijkii ee, qeybtii shanaad oo aad maanta maqlayseen intaan ku kulmayno barnaamijkan barnaamijkii saxiya nabadgelyo
dalkiyo dadka dugsi u tahay dowladnimo dalkiyo dadka dugsi u tahay dowladnimo difaac midnimadaad u tahay dowladnimo difaac midnimadaad u tahay dowladnimo dan guud ilaaliyaad u tahay dowladnimo danguud ilaaliyaad u tahay dowladnimo dowladnimo joog dowladnimo joog dowladnimo jir dowladnimo joog daa